alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى allah wslm wbaaraka clى nabiyina muxamed wclى alihi wasxaabihi ajmaciin qaala raximah اllah qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wslm إida qaama axadukum can firaashihi ثuma rajaca falyanfudhu bisanifati izaarihi ثalaaثa maraat fainahu laa yadri ma khalafahu calayhi bacdah waإida dajaca falyaqul bismika wadactu janbii wabika arfacuh fain amsakta nafsii farxamha wain arsaltaha faxfadha bima taxfadu bihi cibaadaka الصaalixiin qaala rasuulu llaahi sal ly slam waa xadiidu abi hurayra radia allaahu canhu wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa qaama axadukum can firaashih axadkiin hadduu ka istaago oo uu ka kaco gogoshiisa humma rajaca ilayhi kadibna gogoshii uu u soo noqdo falyanfudhu gogasha ha ku jafo bisanifati isaarihi maradiisa ama go-iisa ama hoos kuntiga uu wato darafkiisa sanifadu waa darafka marada uu xihan yahay darafkeeda ha ku jafo halaaa maraatin saddex jeer markaad gogasha ka kacdo ama musqul aad ama dan kale u bax ee aada rabto inaad gogashaada ku soo noqoto waxaa mashruuc ah oo sunno ah in maradaada darafkeeda aada inta qaadato gogashii aada ku jafto meeshii aad ka kacday ama sariirtii ama joodarigii inaad ku jafto sababtu waa maxay sababta loo jafaya maxay tahay nebigu waa caddeeyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fa innahu laa yadrii ma garanayo maa khalafahu calayhi bacdah wixii uga dambeeyey ma yaqaan waxaa suuragala bahalla inay kaaga dambeeyeen waxaa suuragala mas jiifa inaad ugu tagto gogashii ood iskaga dul seexato waxaa suurtagala bahallo kale iyo cayayaan kale inay saaran yihiin haddaad jafto waad ka badbaadaysaa wixii dhibahe kaa soo gaari lahaa marka qofka ma oga waxaa gogasha uga dambeeyey sidaa darteed marada darafkeeda ha ku jafo marada darafkeeda ha ku jafo waida dajaca hadduu seexdo falyaqul ha yidhaahdo bismika rabbii wadactu janbii bismika rabbii bismika magacaaga rabbii yaa rabbii rabbigayo ayaan wadactu ku dhigayaa janbii dhinacayga ee anoo ku kaashanaya oo adiga ku kaalmaysanaya ayaan dhinacayga dhulka dhigayaa ilaahayo wa bika adiga sababtaa ayaan arfacuhu dhinacayga kor ugu soo qaadaya haddaan soo toosana adiga unbaa i toosinaya ilaahayo awoodda adaa iska leh fa in amsakta nafsii ilaahu naftayda haddaad ceeshato ood haysato farxamhaa allow u naxariiso wa in arsaltahaa allow haddaad naftayda soo dirto ood soo dayso faxfadhaa ilaahu naftayda xifdi dhibaatoo dhan ilaahu ka xifdi waxaad ku xifdisaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin addoommadaada saalixiinta ah ee wanaagsan waxa aad ku xifdinaysid ilaahu naftayda ku xifdi sidaasuu ku ducaysanayaa markuu seexanayo bismika rabbii wadactu janbii wa bika arfacuhu intaasi macnaheedu waxa waaye alictiraafu bidacf wuxuu qofku ictiraafayaa taag darro inuusan awood lahayn laa xawla walaa quwata ila billaah xeeladna ma lahan awoodna ma laha ilaa billaah ay ilaa biicaanat illaah ilaahay kaalmadii subxaanah wa tacaala ayuu wax ku noqon karaa awoodaad ku jiifata ma lihid awoodaad ku soo toostana ma lihid ilaa alle inuu kugu kaalmeeyo mooyaane subxaanahu wa tacaala marka qofku wuxuu ictiraafayaa taagdarradiisa wuxuu ictiraafayaa faqrigiisa iyo baahidiisa oo ilaahay u baahan yahay subxaanah wa tacaala fii jamiici alawqaat wakhti walba siduu ilaahay ugu baahan yahay ilaahay kaalmadiina uu ku jiro uu ku seexanayo ou ku soo toosayo markaasuu wuxuu leeyahay ilaahayu naftayda haddaad ceshato alla u naxariisto maxaa yeeley qofka markuu seexdo ruuxda waa la qaadayaa allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wayursilu اlukhraa ilaa ajalin musama jiifku markaa ama hurdada waa akhulmowt waa geerida walaalkeed wey qofku marka hadduu yacni hadduu seexdo ruuxdii waa la qaadayaa wuxuu marka leeyahay qofkaa seexanaya ilaahayow markaad ruuxdayda qaaddo oo aan hordo haddaad ceshato oo aadan dib u soo celin ood ii qadarto inaan sidaa ku dhinto farxamhaa ilaahu nafteyda u naxariiso nafteyda haddaad ceshato oo aadan ii soo celin ilaahu u naxariiso haddii aad soo celisood soo dirtana ilaahu xifdi oo waxaad ku xifdisaa wixii aad ku xifdinaysaa addoommadaada saalixiinta ah sidaasuu ku ducaysanaya xadiidka bukhaari iyo muslim labaduba way soo saareen waa muttafaqu calayh wa fii riwaayatin faida istayqada axadukum axadkiina hadduu soo tooso hurdadii ka soo kaco falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilaah aladii caafaanii fii jasadii waradda calaya ruuxii waadina lii bidikrihi hadduu axadkiin hurdada ka soo kaco falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilaah mahadoo dhan allay u sugnaatay alladii allahaasoo caafaanii i caafiyey ii badbaadiyey caafimaad i siiyey fii jasadii jirkayga waradda calaya ruuxii ruuxdaydana ii soo celiyey allihii ruuxdayda ii soo celiyey badankayga iyo jismigaygana caafimaad siiyey allahaasaa mahad iska leh wa adina lii oo ii idmay macnaha ii qadaray way idanka hadda halkan waa taqdiir ii qadaray bidikrihi asiga xuskiisa allihii ii qadaray i waafajiyey inaan asiga xuso allahaas ayaa mahad iska leh sidaas ha yidhaahdo markuu hurdada ka soo kaco waa ducaa listiiqaad min annowm qaala sala allahu calayhi wasalama licaliyin wa faatimata radia allaahu canhuma xadiidka waa xadiidu caliyin radia allaahu canhu cali bni abi aalib baa warinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam cali iyo faatima wuxuu ku yidhi alaa adullukumaa ma idin tusiyaa calaa maa huwa khayrun lakumaa wax idinkaga khayr badan min khaadimin khaadim shaqaale idiin adeega wax idinkaga khayr badan ma idin tusiyaa idaa aawaytumaa ilaa firaashikumaa haddaad gogoshiinna tagtaan fasabbixaa waxaad tasbiixsataan alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex jeer waxmadaa ilaahay xusa alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex jeer wa kabiraa takbiirsada arbacan wa alaaiina soddon iyo afar jeer meeqay noqonaysaa markii la ysku daro waa boqol wey waa boqol soddon iyo saddex jeer subxaana allah ayay leeyihiin soddon iyo saddex jeerna alxamdu lilaah soddon iyo afar jeerna allaahu akbar tiradaa markii la isku daro marka waa boqol jeer inaad sidaa tidhaahdaan markaad seexanaysaan ayaa khaadim idinkaga khayr badan buu leeyahy nebigu calayhi isalaatu wasalaam qaala caliyun cali wuxuu yidhi waa cali bn abi taalibe famaa taraktuhunna adkaartaan kama tegin mundu samictuhunna laga soo bilaabo markii aan ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo maalinkan rasuulka ka maqlay ilaa hadda kama tegin buu yidhi qiila lahu cali waxaa lagu yidhi walaa leylata sifiin habeenkii sifiin xataa kamaadan tegin miya dagaalkii sifiin habeenkuu dhacay waa habeen imtixaan iyo culays badan oo cali bn abi aalib haystay wey yowmu ljamali iyo yowmu sifiin waxay mashhuur ku yihiin waa laba maalmood oo dagaallo ba-an ay dhex mareen saxaabadii uu kala hogaaminayeen cali bn abi aalib iyo mucaawiya bn abi sufyaan fidnadii saxaabada dhex martay wey marka habeenkaas xaalkaagu uu cuslaa oo arrin culus aad ku jirtay xataa habeenkaas kamaadan tegin qaala wuxuu yidhi walaa leylata sifiin xataa habeenka sifiin kamaadan tegin buu yidhi ma hilmaamin qofku markuu culays haysto ama mashquul badan ku furan yahay ama murugo badani ay haysato waxyaaba badan oo hilmaamaa habeenkaasi cali bn abi aalib radia allaahu canhu culaysyo badanaa ku furnaa haddana maca daalika culayskaasi muusan hilmaamsiinin inuu dikrigan la yimaado marka laga soo bilaabo yihi maalinkan nebiga ka maqlay sala allahu calayh wasalam ilaa hadda kamaanan tegin xadiidkan waxay yidhahdeen culimmadu waxyaabaha laga qaadanayo oo laga faa'iidaysanayo waxaa ka mid ah dikrullaahi casa wajalla inuu qofka u siyaadinayo quwo iyo awood ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa qofku wuxuu u siyaadiyaa nashaad iyo awoodii firfircooni walidaalika faatima bintu rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam waxay nebiga ka codsatay inuu siiyo khaadim u khidmeeya u adeega waa u yimid nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ayada iyo ninkeedii cali bni abi aalib ma idiin sheegaa wax khaadim idinkaga khayr badan nin idiin shaqeeya oo idiin adeega wax idinkaga khayr badan ma idiin sheega dikrigaan akhriya buu yidhi habeenkii markaad seexanaysaan macnaha xadiidku marka waxaa waaye haddaad adkaartan la timaadaan khaadim uma baahnidiin wax ka awood badanaad haysataan khaadim dikriga ilaahay awood iyo nashaad iyo firfircooni ayaad ka kororsanaysaan waadna uga maarmaysaan inaad khaadim u baahataan meeshaa marka waxaa laga qaatay ama laga fahmaya oo laga faa'iidaysanayaa qofka hadduu ilaahay dikrigii qaabilo subxaanahu wa tacaala oo adkaarta ku dadaalo inuu quwo iyo awood ka kororsanayo arrintaasina waa arrin mujaraba oo la tijaabiya waayo qof walba qofka uu ka dikri badan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xirnaanshihiisana uga badan yahay waa ka nashaad badan yahay waana ka casiime iyo go-aan badan yahay mar walboo qofku ka fogaado dikriga ilaahay subxaana wa tacaala uu noqdo qof qaafila oo dikriga ilaahay moog awooddiisa hoosay u dhacaysaa kasal iyo wahsi baa ku dhacaya ciriiri buu dareemayaa firfircooniya nashaadna dareemi maayo mar walbuu ilaahay ka fogaado oo qaflo uu ku dhaco marka dikrullaahi casa wajal haddaad rabto awood iyo nashaad iyo firfircooni inaad hesho dikrullaahi qaabil munaafiqiinta maxaa keenay inay salaada ku cuslaato waidaa qaamuu ilaa salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa maxaa ka dambeeya walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan dikriga ilaahay baa ku yar dikriga ilaahay ayaa ku yar qalbigoodaaba ebaroo liita ilaahay ma xusaan ilaa in yar mooyaan sidaa darteed kusaalo weyn dad wahsi badan cajsi badan oo aan u nashaad iyo firfircooni aan u haynin ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa iyo daacadiisa weyn maxaa yeelay in badan ilaahay ma xusaan wax yar bay ilaahay xusaan marka dikrullaahi casa wajal awood ayuu qofka kororsanayaa waxaa kaloo xadiidka ku jirta xirsu saxaabati cala imtithaali aw xirsu saxaabati cala aliqtidaa'i binnabiyi sala allahu calayhi wasalam yacnii saxaabada siday ugu dadaali jireen inay nebiga ku daydaan wuxuu nebiga u sheegana ay qaataan sala allahu calayhi wasalam cali bni abi aalib wuxuu leeyahay maalinkii aan nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan kama tegin buu yidhi laga soo bilaabo maalinkan marna kamaana tegin habeen walba markaan seexanaya waa la imaan jireen taabicigii xadiidka ka warinaya wuxuu ku yidhi habeenkii sifiin xataa ma akhriso dikriga oo maadan hilmaamin miya xataa habeenkaas culaysyada iyo dhibka faraha badan ay ku haysteen wuxuu yidhahda walaa leylata sifiin xataa leylata sifiin kamaana tegin buu markaad u fiirsato dhaqankii saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo siday ula macaamili jireen towjiihaadka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo awaamirta uu siinayo iyo waxyaabaha uu ku boorinayo waxaad arkaysaa inay ahaayeen dad aada ugu dadaala inay nebiga ku daydaan calayhi salaatu wasalaam aadna u jecel inay dhaqan geliyaan waxay nebiga ka maqleen sala allahu calayhi wasalam oo ay ku camal falaan waxaa tusaalooyinka ka mid ah cumar ibn khadaab radia allaahu canhu sida ibnu cabbaas oo wariyey markuu u yimid ninkii acraabiga ahaa nin acraabiya baa u yimid ninkii acraabiga ahaa wuxuu soo maray nin ka mid ah saxaabadii uu la tashan jiray cumar ibn khadaab radia allaahu canhu iyo dadkii u dhadhowaa ayuu soo maray markaasuu yidhi waxaan rabaa inaad amiiruulmu'miniin ii geyso cumar inaad ii geysaan doonaya ninkii baa dhahaya acraabiga ahaa reer baadiyaha ahaa waa uu ka ogolaaday idan buu u weydiiyey cumar waa u idmay radia allaahu canhu ninkii markuu cumar u galay hadallo aflagaada ah oo caayi ah oo aan cumar u qalmin ayuu ku yidhi hadallo badan uu ku yidhi oo cumar ka carooday radia allaahu canhu ou leeyahay dadka si cadaalad uma dhaqdid oo cadaalada wax kuma xukuntid iyo hadallo la mid ah waa xanaaqay cumar radia allaahu canhu wuxuu damcay inuu ninkaa ciqaabo aadaab darrada ula yimid iyo usluuxumada wuxuu damcay inuu ciqaabo ninkii u fasaxa u weydiiyey idanka u weydiiyey ee saxaabiga ahaa ee qaraabada ahaayeen ninkan reer baadiyaha ah ayaa wuxuu dareemay cumar inuu damacsan yahay ninkan in la ciqaabo markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin ina allaha caza wajalla yaquul khud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin wa ina hada min aljaahiliin buu allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala cafiga qaado wanaagga iyo curfigana far oo dadka u sheeg juhaashana iskaga jeeso dadka jaahiliinta ah waxa kaaga imaanaya caayda dhibka xaggooda kaaga imaanaya waxba ha raacraacina iskaga jeeso iska cafi wa acrib can iljaahiliin ninkaana jaahiliinta ilaahay sheega uu ka mid yahay buuyi waa jaahil ninkaani cumar waa qaboobay markuu aayadda maqlay radia allaahu canhu xanaaqi waa ka baaba'ay halkiina uu ku ekaystay caradiisii halkii uu ku baabi'iyey go-aankii uu qaatay uu ahaa ninkaas inuu ciqaabo waxaa ka hor istaagay aayadda qur-aanka markuu maqlay wa acrid can iljaahiliin waa xadiid ku jirta marka wa kaana waqaafan cinda kitaab illaah cumar radi cumar radia allahu canhu wuxuu ahaa mid aada u ag istaaga kitaabka ilaahay hadduu maqlo qaala allah qaala rasuulu اllah sala اllahu caleyh wasalam halkaas ma dhaafi jirin cumar radia allahu canhu saxaabada dhanna sidaasay ahaayeen ay ugu dadaali jireen wixii nebiga ka soo gaara sala allahu calay wasalam wixii qur-aanka kariimka ah ku sugan oo la xasuusiyo halkaasi way ka hadday umare yihiin iyo haddii ay yihiin racyo intaba laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nebiga alai slat slam ku dayasho wanaagsana idinkugu sugan buu leh allah subxaana wa tacaala muslimiinta guud ahaan waxaa laga doonayaa inay sidaasoo kale ula macaamilaan towjiihaadka nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa yeele waxaan khayr ahayn noogu yeeri maayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax walboo khayra rasuulka waa noo sheegay wax walboo shar iyo dhibaato ahna wuu nooga digay marka nusuusta iyo axaadiidta ku soo maraysa in la tadbiiqiyo lagu dhaqmo waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka uu ku gaarayo liibaan adduun iyo mid aakhira intaba kaana nabiyu sala allahu alay waslam idaa araada an yarquda wadaca yadahu lyumna taxta khadihi uma yaquul allaahuma qinii cadaabaka yowma tabca yowma tabcahu cibaadak xadiidu xafsa radia allahu canha nebigu wuxuu ahaa sala allahu calay wasalam idaa araada hadduu doono an yarquda inuu seexdo wadaca yadahu lyumnaa gacantiisa midig ayuu wuxuu dhigi jiray taxta khadihi dhamankiisa hoostii meeshan waxaa ku jirta sida loo seexanayo marka aada seexanayso ma midigaad u seexanaysaa mase bidix sunnadu waxa waaye inaad midig u seexato gacantaada midigna aada hoosgeliso dhamanka midigta ood gacantaada aada hoosgeliso ood ku seexato nebiga calayi slat slam hadduu rabo inuu seexdo gacanta midig ayuu dhamanka midig hoosgelin jiray uma yaquulu kadibna wuxuu dhihi jiray allaahuma qinii cadaabaka ilaahu cadaabkaaga iga ilaali yowma tabcahu cibaadaka maalinkaad addoommadaada soo saarayso maalinka addoommadaada aada soo saarayso waa yowma alqiyaame ilaahu cadaabkaaga iga dhow oo iga ilaali midigta in loo seexdo ahlulcilmigu waxay sheegeen inay fawaa'id badan leedahay sababtaa midigta loo sunneeyey in loo seexdo waxay dhahdeen fawaa'id badanaa ku jirta fawaa'idda waxaa ka mid ah qofka markuu midig u seexdo wuu ka hurdo fudud yahay markuu bidix u seexdo midigta markuu u seexdo wuu ka hurdo fudud yahay markuu bidixda u seexdo wuxuu ku cileeyey ibnulqayim raximahullah wuxuu yihi qofka markuu dhanka midig u seexdo wadnaha xagow ku jiraa wadnaha bidixuu ku jiraa wadnihii qofka wuxuu yidhi waa soo raaracsamaya markuu midig u seexdo qofka wadnihiisu markuu raaraco wuxuu yidhaahda hurdada inay aada ula tagto uma badnaa laakiin markuu bidix u seexdo wuxuu yidhi wadnihii ma raaracee meeluu haystaa markaasna hurdadu aaday ugu baxaysaa buu yidhi qofka oo si fiicanay ula tegaysaa waxaa laga yaabaa salaaddii xataa inuusan u kicin marka fawaa'id waxaa ku jirta xataa ujeeddadu ay tahay in salaadda subax lagu ilaaliyo midig u seexashadu waxay qayb ka qaadanaysaa salaadda subax inaad ilaaliso waxay qayb ka qaadanaysaa inaad waqti fiican soo toosto midigtoo loo seexdo iyo adkaartoo lala yimaado adkaartoo lala yimaado intaba kaana nabiyu sala alla alay slam idaa aawaa ilaa firaashihi nebigu calayhi slat slam wuxuu aha hadduu firaashkiisa u dunmo qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi aladii accamanaa wa saqaanaa wa kafaanaa wa aawaana fakam min man laa kaafiya lahu walaa mu'wi xadiidu anas ibni malik radia allaahu canhu xadiidka anas ayaa wariyey radia allaahu canh kaana nabiyu sal ly slam idaa awaa ilaa firaashihi nebigu wuxuu ahaa hadduu gogashiisa u dunmo waa markuu seexanaye qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaah aladii accamanaa mahadoo dhan allay u sugnaatay allihiina quudiyey wa saqaanaa na waraabiyey wa kafaanaa na kaafiyey oo wax walba oo na dhibaya naga kaafiyey wa aawaanaa na soo dumay fa kam min man laa kaafiya lahu badanaa buu yidhi mid aan lahayn cid kaafisa walaa mu'wiya iyo cid soo dunta midna aan lahayn badana mid kaafiya oo dhibaatoo dhan ka kaafiya oo xumaanoo dhan ka kaafiya midaan lahayn badanaa cid soo duntana aan lahayn xadiidkan imaam muslim ayaa soo saaray wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim xadiidkan wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim amara rajula amara sala allahu calayhi wasalama rajula ida akhada madjacahu an yaquul allahuma anta khalaqta nafsii wa anta wa anta tatawafaaha xadiid xadiidu ibni cumar radia allahu canhuma wuxuu nebigu yihi sal lla ly slam amara amara sala allah alay slam rajulan nebigu calayh isalaatu wasalaam nin buu amray idaa akhada madjacahu wuxuu amray hadduu gogashiisii qaato macnaa hadduu meeshii uu jiifan lahaa uu tago an yaquula inuu yidhaahdo allaahuma anta khalaqta nafsii ilaahu adigaa naftayda abuuray wa anta tatawafaahaa allow adigaa oofsanaya naftayda laka mamaatuhaa wa maxyaahaa allow adigu waxaad leedahay dhimashadeeda naftayda dhimashadeeda iyo nolosheedaba adigaa iska leh dhimashadeeda iyo nolosheedaba adigaa iska leh qul inna salaatii wa nusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin aayaddaasay la macnaya xadiidku in axyaytahaa haddaad allow naftayda noolayso faxfadhaa ilaahu xifdi dhibaatoo dhan allow naftayda ka xifdi wa in amadtahaa allow haddii aad disho ood oofsato naftayda faqfir lahaa allow u dembi dhaaf allaahuma innii as'aluka alcaafiya ilaahu waxaan ku weydiisanayaa nabadgelyo addunya aakhiraba nasaluka alcaafiya waa fi dunya walaakhira labadaba way ku jiraan أخرجه مسلم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين